bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafayla ka dhowaada warka hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaanan kodlorfrowan haddii ilaahay raallo ku nagadaysin dhugun suu doontan weli kumid ahaa guddiga xaliinta khilaafaadka doorashooyinka oo sheegay in cawasho ininka koyna doorashadii la qowday maylon ku hadlay qodobada lonku hadlay shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya warkaanaysin gudbidoona dhegeystayaal dagaal ku dhiig gobolka jubada hoose iyo faahfaahin laku helaya galmudug oo gacanta ka dhigtay qof dilka jeysida waqooyi gaalkacyo maxkamadda ciidamada oo xukunka ridiya askar dil iyo dhaawaca jeysadii puntland oo hay-ada caalami ee kula hadlay halista covid iyo madaxweynaha dalka afrikada dhexe oo booqdahay dalka ruwanda waayahay waa hiraabnimo jimaacow taariikhda maliba ka beeganta lito biliseedaad ee agosto sanadka lamada kun iyo labaatii kooda dhegaystayaal intaas weli hayna qodobada hiraabtan warkaanan kudorkulan dhegaystayaal ka dhabaada warkii hiraabnimo oo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal oo ku hadlayay kaalintiska eedaniti xalinta cabashooyinka kuraasta golaha shacabkii weliba aqalka sare wali sheegay in iyo jarnawal cabasho ee uu markaas dhahan gudbi tan iyo markii doorashooyinka golaha aqalka sare ay ku bilaawdeen qaar ku mid ee dowlad goboleedyada dalka sida jubbaland iyo koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka guddiga maxamed ibraahim bare weli sheegay in la qowday doorashada sagaal kursi oo far ku mid ah laakudooraday jubbaland iyo weliba shan kursi oo markaas lakudooraday koonfur galbeed taaseytii wadarta guud ee xubnaha aqalka sare ee batiika dhikaasa sagaal kursi mudane maxamed ibraahim bare weli tilmaamay in kuraasa doorashooyinka ee la qowday insinabeed ee markaasi ka dhiyan islamarkaana iyo injarnawal cabashe oo markaas kakooya gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal wali sheegay in markaasiytii kor joogteen goobaha ay ku dhiyaayeen doorashooyinka waana markaas walkhilaafayon ka aragna oo markaa walaayo khilaafaadeen argi doonan markaasiytiyo marsii doonan kaalintiyo markaas ka eedan iyo weliba xalintiyo habraacyada degsan guddiga shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo shir guddoomiyahay ra-isul wasaare maxamed xuseen roble weliba unkuureen ra-isul wasaaraha kusiiyay golaha warbixin xaaladda siyaasadeed ee dalkii weliba doorashooyinka ra-iisul wasaaraha weliba xusey inkastoo usu jara dib u dhac yar haddana usu kulan lamahaminka hor uslawaalliday madalla qaran ooyo iska afgordeen in markaas afjaran doorashada aqalka sare isbuuca dareera kureedna markaasi in isku kooyi doonaan kulunlka arisow kureedna in isku kooyi doonaan kulun markaas lanka arisow sii horey lansii amba qaada lahay doorashada golaha shacabka warbixinta golaha wasiirada kusii ra-isul wasaaraha siyaasadda dalka ee xiriiga kala guurka waliba uuska sheegay in weydii doonan iyo weliba xal abuuris jawi isfaham oo markaas muddo ka dhex wadi siyaasiyiinta kujeeda somalilan oo markaas la hogaamiyayeen gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-isul wasaar ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed khadar oo la xiriirtay doorashada guddoonka guddiga ee somalilan dagaal xooga markaas kabiyi isfahan la deerow wakhtiga markaas usasiiyey balse haddana markaasiti go-aanka jeriya in doorashada la gudagalaa guddigana markaas dhatiyo isdooradan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble weliba golaha uusa kuwarbiyey dareershay dhowaan uskasaadi magaalada london iyo weliba shirkii caalamigaha ee walbarashada uusan ku qiibgaliy iyo kulankii uusala qaadi ra-isul wasaaraha dalka britain ee boris johnson oo uusa sheegay in markaas middhar haayeen wasaaradda caafimaadkan weliba golaha wasiirada warbixin ku siidaya xaaladihii indambeey ee covid toban sagaal ee la makaclay kaasi oo ka dhimadan ee gudaha magaalada muqdisho ilaa iyo shan qof oo afar ku mid ay haayeen bilaan guud ahaan dalkana la ka helay cudurka lixdii markaasaytii afar qof iyo markaas wasaaradda kabaaqdii feejignaan dheeri ee shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada weliba kaloo lagu ka hadlay na muwaadiniinta soomaaliyeed ee dhibaatooyinka langajeysow na dalal dibadda ee weliba wasaaradda arrimaha banaanka oo si dhow markaas dhalarta waana markaas la dabaqa golaha weliba gacantan tegana waana ansixina saddex arrimood kow siyaasadda diiwaangelinta madaniga ee weliba istiraatiijiyadda lama heshiis iskaashi oo dhalinyarada weliba ciyaaroon dhexay soomaaliya iyo turki siyaasadda fasaxa dhismaha soomaaliyeed warar dheeraad ee weliba kubahaya dagaal culus oo deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose ka dhex maray ciidamada kenya oo ku tirsan howlgalka midooda africa ee amisom iyo weliba xubno ku tirsan ururka al-shabaab dagaalkan iyo kuway kureed markiisa la sheegay xubno ku tirsan al-shabaab iyo weeraryo ka qaadan saldhig ciidamo ku tirsan haan kenya iyo ku leeyin deegaanka taabto oo hoosado degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose dadka deegaanka taabta waliyo sheeganaa inuu dheegeen dhabaaq rasaasto oo nis adeegsaan lamaada dhina saasoo kalena markaas jara khasaare dagaalka ku deeri lamaada dhina iyo weliba dad rayid saasoo kale dadka waliba sheeganaa inuu obsi bileeran hawajahadii inta dagaalka dararay maadaama iyo ka obsi qabeen in waliyeelaha ku deerta dagaalka wararkii inka dambeeyey ee haddahanoo deerahay deegaanka laka dagaalamay ee gobolka jubbada hoose waliyo sheegahayna in ciidamada kenya meeloseytiyo ku wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhigyo ku sugan yihiin la weerarayey ciidanka booliska gobolka mudug ee maamulada puntland iyo galmudug oo iskaaldow weli ka guuleysan haqabadowka qof dilkajeysis magaalada gaalkacyo iyo markaas lawareeji laka wareejiyay laamaha ammaanka ee puntland taliyaha saldhigga booliska magaalada gaalkacyo qeybta galmudug cali xirsi xasaal weli sheegay in haqabadowka qofkan dilka kajeysi waqooyi gaalkacya kaas oo laka magacaabo cabdirasaaq muuse jaamac iyo shantii wada shaqeyn dhexmartay laamaha ammaan laamaha amniga ee lamaada maamul wali hadalsha intaas kasii daray in ciidamada booliska galmudug iyo puntland ee gaalkacyo kordhexay iskaashi dhinaga amniga eh islamarkaana si wada jir ee anku horseeda doono cid kasta oo markaas laka arga waryaabo lidka ee amniga taliyaha howlgelinta magaalada gaalkacyo qeybta puntland carab dhuubane weliba dhenishay markaas igmahadnagay ciidamada booliska galmudug ee magaalada gaalkacyo wali sheegay in ciidamada lamaada maamul si wada jir ee markaas howlgala doonaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug weliba mararka qaar ku dhiyeeyey dirar qorsheysan weliba qaraxyo mas-uuliyiintiyo sheegadaayaan al-shabaab habahaato howlgalo joogta iyo kusuubiyaan ciidamada booliska maamulada galmudug iyo weliba puntland maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qarabkooda ee qeybta labaatii toddobaad weliba xukuuno shalduwan kariday eedeysanyaal ku tirsan ciidamada dowladda oo dil iyo dhaawac kajeysi degmada beled xaawo waana injeysi dad shacabe xukuumka lakaridi weliba lakashal magacaabay dable nisa mahdi maxamed cali dable nisa cabdulaahi xasan dable nisa maxamed cismaan cabdi weliba markaas laka eedayay inay shaqadii ka tabeen kureedna markaas iskala saaseeyeen bartamaha degmada beled xaawo ee gobolka gedo xukunsaraha koowaad ee dable nisa mahdi maxamed cali wali si gaara ee lanka helay inuusi dili qof laka magacaabo jiray garaad maxamed cali waana isticmaalay maandooriyaha xashiishka xeerdhaalinta maxkamadda ciidamada weliba ragaaseyti ku tirsan ciidanka nisa ha ka oogday maxkamadda weliban ka dambeynta likridaya xukuno shalduwan si uska dhawaaqi guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabkooda qeybta labaatiyo toddobaad welibana markaas laku xukumay kow dable nisa mahdi maxamed cali oo laku xukumay biyowka konton halaad oo geel ah taasaytoo markaas taasaytii oo ah magta ama diyadda marxuum garaad maxamed cali iyo weliba siyeesan oo xabsi ciidan ah lama dable nisa cabdulaahi xasan oo laku xukumay afar san oo xabsi ciidan ah saddex dable nisa maxamed cismaan cabdi oo laku xukumi lama sin oo xabsi ciidan ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkooda qeybta labaatii toddobaad wali sheegay in xukunsanayaashii haystan muddo raacfaan iyo ka qaado korona wasaaradda caafimaadka puntland weliba ee kulun xog waran ee weliba kulun xog waran ee iyo sidii langwada shaqeyn lahay covid tumisaga la qaadatay hay-adaha caalamiga ee qaarasho kulunkan oo shir gudoomiyaha agaasimaha guud ee wasaaradda doctor cabdirasaaq xirsi xasan waana weheliyaya agaasimaha waaxda caafimaadka guud iyo weliba la taliyaha wasaaradda weliba madaxa joogtada wasaaradda la wadaagana xogta inka dambeeya ee xanuunka covid tobansagaa taasoo ka muuqatay sarokac usuubiya xanuunka kuriyad weliba liska lisla falanqeeyay caqabadaha jar iyo weliba silkaashi lahay xanuunka shirku weliba walbadan lagu hadlay talaalka cudurka covid tobansagaa oo ka diyaarsan xarumaha caafimaadka puntland agaasimaha guud ee wasaaradda doctor cabdirasaaq xirsi xasan weliba warbaahinta hadal kooban xafiiska kasiius sheegay weliba geeka kulan wada qaadanay hay-adaha caalamiga ee kaasoo markaas unan kala wadaagnay xogta xanuunka weliba sarokac usuubi weli kaloo isla qaadanay sidii markaas aan kuwada shaqeyn lahayn agaasimaha weliba saasoo kale sheegay in tobanka beri ee laadhaafi xanuunka dad badan laku helay waanan amoodan ilaayo toban qof weli saasoo kale sheegay sheybaarka usxaqiiji in nooc cusub oo markaas ka halis badankii horus aya nooca hadda puntland ka soul delta waa nooca wadama indiya ku mid eh markaas horey lanka helay weliba dadweynaha aan jeediyey in markaas reed ee lankanagada taxadirkii gaar ahaan afiirashadii weliba niskowowka sioo kalena markaas dadweynaha talaalkio qaadan kaasoo markaas wasaaradda dhammaan gobolada jeti weliba degmooyinka meel dhegeystayaal warka hiraabnasiin ku waliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo madaxweyne boston arjin weliba usa booqasho afar maalmood ee markaasan ka bilaabatay caasimada dalka ruwanda ee kigali weliba kulunka albaabadan hirin iyo lawaalado doonana dhigshay dalka siti pawl kagambe oo markaas isla feeri doona xiriirka lamaada dal iyo weliba xaaladda gobolka weliba boqolaalka ciidan ee ruwanda ee la kabeeriya ciidanka nabad ilaaliyanta ee qaramada midoobey ee koolgalow dalka afrikada dhexe madaxweynaha afrikada dhexe weliba uuse booqdo doone masxafka laka dhisi ka hortaga xasuuqa iyo weliba mashruuca dhismo dugsi iyo weliba xarun caafimaad oo markaas dikiirgeli tuulo ku tirsan degmada musanze oo markaas dhismahaasayna la deji boqol afarti afar qoys warkii dhegeystayaal ishin ku dhugun saahsan raabtan idaacadda raadiyaha baydhabo intaninka dhonye warka waliskan akhriyaano maxamed abdiraxmaan jiiro eh weli farsamey saaxiibkay xasan aadan khayre xasan jookar warkan warnimid eh intileedin ku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo
sankuneeflo